kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaasha iyo daawadayaasha aynu jecelnahay oo meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada taxanaha taariikhda doorashooyinka soomaaliya laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaal iyo kontonki ilaa labada kun labayo toban taxanahan oo aad ku daawataan barnaamijka raadraac ee ka baxa telefishinka qaranka waxaad sidoo kale aad ku dhegaysataan barnaamijyada dhacdooyinka iyo sahanka ee ka baxa raadiyo muqdisho hadduu alla idmana qaybta labiyo tobnaad waxay nooga bilaaban doontaa sidan soo socotaa tan iyo laba kun iyo sideed waxaa lagu howlanaa dejinta dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kaas oo soo maray marxalado badan waxaa ugu dambayntii si kumeel gaara u ansixiyey boqol soddon iyo shan odayaal dhaqameedka soomaaliya oo weeliyeen ergooyin ilaa siddeed boqol kor u dhaafayey oo laga soo xulay bulshaweynta iyo ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya waxayna dastuurkan wax ka bedelidda uu u baahan yahay u egmadeen baarlamanka cusub ee federaalka ansixinta dastuurkan oo looga guurayey axdigii kumeelgaarka ah ee laba kun iyo afar wuxuu ahaa tallaabadii ugu horreysay ee looga baxayey kumeelgaarnimada soomaaliya arrimaha dastuurkan xeeriyey waxaa ka mid ahaa in tirada xubnaha aqalka golaha shacbigu ka kooban yahay laba boqol shan iyo toddobaatan xildhibaan aqalka sarena afar iyo konton xildhibaan oo ka wakiila dowladaha goboleed sidaas daraaddeed odayaasha dhaqanka ee boqol shan iyo soddonka ahaa waxay markiiba u howlgaleen xulidda xildhibaanada golaha shacabka kaas oo lasoo gebagabeeyey xubnaha cusub ee golahana la dhaariyey labaatankii agoosto laba kun labaiyo toban saacaddu markay ahayd shantii galabnimo golaha waxaa isla maalintaasba isla ogolaaday in mudane muuse xasan uu noqdo guddoomiyaha kumeel gaarka ah maadaama uu ahaa xildhibaanka ugu da'da weyn ee shir guddoominaya kulammada golaha ilaa iyo inta golaha guddoonkiisa ku dooranayo markii ay soo dhammaadeen howlihii musharaxiinta u tartamaysay guddoonka baarlamanka golaha qaybta hore ee kulankiisi sideed iyo labaatankii agoosto laba kun labaiyo toban waxa uu gudagalay doorashada guddoomiyaha baarlamanka federaalka ah waxaa dooranayey golaha shacabka waxaa goobjoog ah oo codeynayey laba boqol afar iyo soddon xildhibaan waxaana ku looltamay shan musharax oo kale ah maxamed sheekh cusmaan jawaari cali khaliif galeyr cabdixaashi cabdulaahi cabdirashiid maxamed xidig iyo xasan abshir faarax waxaa codadka ay u kala heleen sidan soo socota wareegii labaad wareeggii koowaad aan idhaahde maxamed sheekh cusmaan jawaari waxa uu helay boqol sagaal iyo toban cod cali khaliif galeer waxa uu helay toddobaatan iyo toddoba cod cabdixaashi cabdulaahi waxa uu helay saddex iyo labaatan cod cabdirashiid maxamed xidig waxa uu helay toban cod halka xasan abshir faaraxna uu helay shan cod inta aan la gudagelin wareegga labaad ee doorashada dhammaan musharaxiinta way tanaasuleen waxayna si wadar ogol ah golahu isku raacay in mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari noqdo guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qaybta labaad ee ajandaha kulanka waxaa lagu gudagalay doorashada labada guddoomiye ku-xigeen waxaana ay u dhacday sidan soo socota waxaa dooranayey golaha shacabka waxaa goobjoog ahaa oo codeeyey laba boqol sagaal iyo toban xildhibaan waxaa ku looltamay toban musharax oo iyagu u tartamayey guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaana ay kala ahaayeen cabdiweli ibraahim muudey jeelaani nuur iikar bashiir maxamed jaamac maxamed cabdi xayir maraye tahliil cabdi maxamed maxamed cali xagaa ibraahim saalax dayfullah cabdalla boos axmed maxamed cumar dalxa iyo cabdixakiin ciga guleed waxaana natiijada ay u kala heleen sidan soo socota cabdiweli ibraahim muudey waxa uu helay afartan cod jeelaani nuur iikar waxa uu helay soddon iyo lix cod bashiir maxamed jaamac waxa uu helay soddon iyo kow cod maxamed cabdi xayar maaraye waxa uu helay lix iyo labaatan cod tahliil cabdi maxamed waxa uu helay laba iyo labaatan cod maxamed cali xagaa waxa uu helay sagaal iyo toban cod xildhibaan ibraahim saalax dayfulan waxa uu helay toddoba iyo toban cod halka cabdalla boos axmed uu helay laba iyo toban maxamed cumar dalxa waxa uu helay siddeed cod cabdixakiin iga guuleedna waxa uu helay siddeed cod fiiro gaara maadaama wareegga koowaad musharaxiinta midkoodna helin boqol soddon iyo sagaal cod oo u dhiganta konton boqolkiiba lagu daray hal oo tirada guud ee golaha shacabka ah si waafaqsan qodobka shan iyo lixdanaad farqadiisa afraad ee dastuurka kumeel gaarka ah waxaa loo gudbay wareegga labaad oo ay ku tartameen afarta musharax ee ugu cod ka sarraysa sidoo kale waxaa loo baahday wareegga saddexaad haddaba wareegga labaad waxaa u soo gudbay musharaxiinta kale ah cabdiweli ibraahim muudey jelaani nuur iikar bashiir maxamed jaamac iyo maxamed cabdi xayr maaraye waxaana codadka wareegga labaad ay u kalaheen sidan soo socota cabdiweli ibraahim muudey waxa uu helay konton iyo siddeed cod jelaani nuur iikar waxa uu helay kow iyo sagaashan cod bashiir maxamed jaamac waxa uu helay soddon cod maxamed cabdi xayr maarayena waxa uu helay soddon cod wareegga saddexaadna waxaa u soo gudbay laba musharax oo lagu kala reebay waxaana wareegga saddexaad inta aan la gudagelin musharaxiinta ku kala hareen codadkooda waxaana tanaasulay xildhibaan cabdiweli ibraahim muudey bashiir maxamed jaamac iyo maxamed cabdi xayir maareye sidaa daraaddeed looma baahan wareegga saddexaad wuxuuna golahu wadar ogol ku ansixiyey in mudane jelaani nuur iikar noqdo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa la gudagalay isla gelikii dambe ee maalinta oo ahay sideed iyo labaatanka agoosto labada kun labaiyo toban doorashada gudoomiye ku-xigeenka labaad waxaa goobjoog ah oo codeynayay laba boqol iyo koow xildhibaan waxaa ku looltamay afar musharax waxaana doorashadu ay u dhacday sidan soo socota afarta musharax waxa ay kala ahaayeen mahad cabdalla cabad cabdulaahi cismaan ducaale sugulle maxamed cabdulaahi xasan iyo cismaan cilmi boqore natiijadu waxa ay noqotay sidan soo socota mahad cabdalla cabad waxa uu helay boqol laba-iyo toban cod cabdulaahi cusmaan ducaale sugulle siddeed iyo afartan cod maxamed cabdulaahi xasan laba-iyo labaatan cod cusmaan cilmi boqore sagaal iyo toban cod fiiro gaara maadaama wareegga koowaad musharaxiinta midkoodna helin boqol sagaal iyo soddon cod oo u dhiganta konton lagu daray hal boqolkiiba tirada guud ee golaha shacabka si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka ah qodobkiisa shan iyo lixdanaad farqada afraad inta aan la gudagelin wareegga labaad oo lagu kala reebayo labada musharax ee ugu cododka badan waxaa tanaasulay u tanaasulay xildhibaanada cabdulaahi cusmaan ducaale sugulle maxamed cabdulaahi xasan iyo cismaan cilmi boqore ba sidaa daraaddeed looma baahan wareegga saddexaad wuxuuna goluhu wadar ogol ku ansixiyey in mudane mahad cabdalla cabad uu noqdo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka daawadyaal intaa ha inoo joogo taxanaha taariikhda doorashooyinka soomaaliya qaybta labayo tobnaad inta aan qaybta saddexiy tobnaad ku kulmi doonno waxaan idin leenahay nabadgelyo
Bye.